فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan qodobo dhowr ah laga soo saaray oo ay wada qaateen waxgaradka beesha habargidir iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaan idiin soo gudbin doonnaa qodobadii ka soo baxay kulanka oo looga hadlayay jihaadka barnaamijka caawa waxaa kaloo aan idinkugu soo gudbinaynaa haweenka ku dhaqan kunyabarrow oo bixiyey hadiyado iyo sahay badan oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta jiidaha hore ku sugan waxaan idiin soo gudbinaynaa hadalladii laga jeediyey munaasabadda inta uu socdo barnaamijka waxaan idinkugu haynaa siyaasiyiin ku sugan muqdisho oo xasan sheekh ku eedeeyey inuu abaabulayo maleeshiyad uu ku caburiyo xildhibaanada iyo dadka dhaliilsan qaabka uu wax u wado waxaad maqli doontaan siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan oo arrintani ka hadlaya meesha waxaan ka marnayn wararka caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder haye cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada yuhuudda ayaa dhowr qofood oo shacaba ku xidhay daanta galbeed ee laysto iyadoona ay dagaalyaneeda muqaamada falastiin geysteen weeraro kala duwan saacadii hore ee maanta ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay weeraro xukugallaa ka geysteen deegaano ku yaala daanta galbeed ee laysto waxayna halkaasi ka geysteen xamlo xirxiritaan oo ay kula dhaqaaqeen dhallinyarada ku dhaqan deegaanada ku yaala daanta magaalooyinkay ka geysteen weerarada xukugallada waxaa ka mid ah magaalada naabulis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaas u xireen dhowr qofood oo shacab riid ah hay-adda bishacas ayaa waxay sheegteen weerarada ciidamada yuhuudda ee geysteen ay ku dhaawacmeen afar iyo toban ruux oo shacab ah kana kooban caruur arday ah iyo dumar aan waxba galabsan tobannaan ruux ayaa sidoo kale ku waxyeeloobay gaaska dadka ka ilmaysiiya ee ay ciidamada yuhuudda shacabka u adeegsanayeen sidoo kale howlgalka militari ee magaalada jinin ayaa halkiisa kasii soconaya waxayna ciidamada yuhuuddu ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna shacabka abriyada ee ku dhaqan magaalada xerada al curuuba ee magaalada alqaliiliya iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen xamlo xirxiritaan ah waxayna xabsigu tixaabeen tobannaan dhallinyara oo xeradaani degnaa magaalooyinka raamallah qaliiliya dulkaram iyo kuwo kale ayaa iguna sidan si lamid ay ka geysteen weeraro kala duwan oo xukugalla ah dhanka kale dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxay weerar dhowr jiha ku qaadeen kontarool ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka kafiin ee dulkaram waxaana halkaasi dhimasho ayaa dhaawac ku noqday ciidamada yuhuudda halkaasi ku sugnaa shil baabur ay dadku dhinteen ayaa ka dhacay bartamaha dalka mexico wararkii naga soo gaaraya dalka mexico ee qaaradda waqooyiga amerika ayaa waxay ku waramayaan in halkaasuu ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ay saarnaayeen dad rikaaba uu jiray tareen waddada goostay warbaahinta ayaa waxay warinaysaa in shilkan uu si gaara kaga dhacay waddada isku xirta magaalada caasimadda ee mexico iyo magaalada bobila ee ku taala bartamaha dalka mexico waxaana ku dhintay lix ruux oo rikaabka ka mid ah waxaa sidoo kale sida waddadan oo tareenka goostay ka dhacay shilaal kale oo geystay khasaare kala duwan waxaana ka mid ah gawaarida halkan shilka ku galay gaari anbalaasa oo siday dhaawac sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka uu ka dhacay shilkani horaantii bishan febraayo ayay ahayd markii sidan oo kale shil baawur uu kaga dhacay koonfurta dalkaasi koolkaasoo ay ku dhinteen konton iyo kow qofood oo rikaab ah sida uu sheegay maamulka gobolka texiko ee gobolka mexico netanyahu ayaa diiday in marinka khaza la soo geliyo guryaha gurguura kuwaasoo hadda loo baahan yahay warbaahinada ka soo baxa gobolka loogu yeero bariga dhexe ayaa waxay ku waramayaan in maamulka gumaystaha yuhuudda uu diidan yahay in marinka khaza la geliyo guryaha gurguura ee markii loo baahan yahay la kar furfuri karaa waxaanay netanyahu iyo kooxdiisa ay sindhabo uga soo horjeedaan in marinka khaza ay mar kale noqoto magaalo qurux badan bilicdeedan ay soo muuqato xogaa qaar ayaa waxay tilmaamayeen in marinka rafax ay ku xayiran yihiin gawaari aada u fadha badan oo sida qalabka dhismaha iyo injineeradii farsamayn lahaa guryaha tani ayaana ah arrin kaleo dhalin karta muran aada u daran iyo in kooxaha muqaamada falastiin ay kula waaqaan in maamulka yuhuudda uu jabiyo heshiiska xabad joojinta maadaama ay qodobada heshiiska ku xusnaayeen marinka khaza la soo gelin karo wax walba oo daruuri oo ay u baahan yihiin bulshada reedka khaza mas-uul ka tirsan maamulka yuhuudda ayaan hore u sheegay in netanyahu iyo kooxdiisa ay mar walba ku dhaqaaqayaan shay sababi kara inuu qalqalgala heshiiska ugu dambayntii yukrain ayaa shaaca ka qaaday tirada askarta looga dilay iyo kuwa looga dhaawacay dagaalka ruushka uu ku qaaday dalkaasi madaxweynaha yukrain valadimir zelenska ayaa shaaca ka qaaday mar uu shalay wareysi siinayay shabakada wararka n b c in dagaalka uu kula jiro dowladda ruushka uu ku waayay in ka badan afartan iyo lix kun oo askari wuxuu sidoo kale tilmaamay inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen saddex boqol iyo siddeetan kun oo askari oo yukrainiyiin ah halka tobannaankan ay ku laayihiin raq iyo ruux toona zelenska ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey in khasaaraha nafeed uu culis weyn ku yahay dalka yukrain wuxuuna tilmaamay inay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan tani markii dagaalka uu bilowday afar iyo tobankii februaayo labada kun labaiyo labaatanka wuxuuna bakdin weyn ka muujiyay in garabkiisa ay ka baxaan dowladaha reer galbeedka ee kaalmada siinaya dalkiisa dhaqaalaha militari ee uu maraykanka siinaya ayuuna sheegay inay weli muhiim u yihiin wuxuuna rajo ka muujiyey sii wadista taageerada reer galbeedka gaar ahaan marka la eega caqabadaha ay ciidamada yukrain ku wajahayaan saaxada dagaalka wararkii caalamka dhegaystayaal caawaanaga intaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذو qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa haweenka ku dhaqan magaalada kunyabarow ayaa bixiyey sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ku sugan munaasabadda ay ku wareejinayeen hadiyadaha ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf culimo iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay sheekh fu'aad maxamed khalaf بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ما أنت وحن شوقنا حلي ددكو أيوكلا بحين إسلامي كفري towxiid iyo ridda ay u qaybsameen dad mu'miniina oo isgarabsaday oo diinka ilaahay u gargaarayo oo rag iyo dumar leh iyo kuwa diinka ilaahay ka hor yimid waxaan aad iyo aad ugu farxay meesha aad wax u wadaan ee allah idinka abaalmariyo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay jihaadka in wax lagu bixiyo allana sadaqo kasta waa xadaday ilaa sadaqada jihaadka lagu bixiyo toddoba boqol oo ajar bay ka bilaabanaysaa ilaa cidduu doono allo u labalaabaya allah wuxuu yidhi subxaanah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كلمة في سبيل الله إذا أطلق في القرآن والسنة تعني الجهاد كلمة في سبيل الله قرآنك إيا السنة إيضا وحبل السعون هدي تماده جهاد بالو لجهده آيضا هنمرك جهاد كي كسودك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ضد كمال كود جهادك كبحنيو تصارى الله كيالي الله وحيري سبحانه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل حبد قلية أمام الزقابي لم يتعي وتضبط سبول صوصارتي في كل سنبلة مئة حبة سيدا درادد حلكة أتقادين يا إنفاق أتبحين إيسان يا جهاد كادو كالمين إيسان أجر كيدا ألبات كل ذهن هذيك هو صحابيات أهايين واتنا أم إبراهيم الهاشمية رضي الله عنها وقت دنبيت مت مسلمين الروم بي لدقالميين عبد الواحد بن زيد باهو قامنيي مركز جهاد كآدو بوريي وهي تري جهاد كوحان كبحي ويلكي إبراهيم وشنية تبنجر قرآن كيبو حفظتيه سنة رسولك يقانا فردفولك يقانا رماية يقانا وهاي كلا بحيث نفته وحي وقالي سنة timaheedii bay soo goysay ay soo tidacday markaasay tihi fardaha mujaahidiinta lagu xidho dabar ha looga dhigo wiilkeediina meeshuu ku shahiiday maalkeediina way bixisay radia allaahu canha gabdhayaw marka waxaa weeyaan waxaan idiin dardaarmaynaa jihaadka inaad aad u adeegtaan qofka islaamka u shaqeeyaay siduu sheekhu sheegay saxiix waa khaalid weeye kelmaddiisu ilaa allah idinka abaalmariyo wixii aad bixiseen alle agtiisa waa ku wen yahay niyada un khaalis ha laga dhigo dagaalkaani faysaliya weeye kii lagu kala bixi lahaa wey akhiiran waxaan idiin dardaarmaynaa inaad awlaaddiinna tawxiidka ku tarbiyaysaan inaad raggiinna baari u noqotaan allahna waxaan idiin weydiinayaa inuu idinka idinka yeelo kuwii diinka u shaqaynayey allah idinka yeelo allahna waxaan weydiisanaynaa inuu majliskan allah noogu dembi dhaafo majlis loo dembi dhaafay oo la ka raali noqda inuu allah nooga dhigo islaamkana allah u gargaaro gaaladana allah u dulleeyo hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh casaam abu yaxya oo ka mid ah culimmada goobjoogga ahayd بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا فقد غزا إلهي بقى تبارك وتعالى ما هذه ذلك يدسكله جميع المحامد إلهي بين تبارك وتعالى أعلننا الله تبارك وتعالى وحاو شيغي saddex shay qofkii laga helo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u fududaynayo midda fudud inuu allah tabaaraka wa tacaala u fududaynayo ayuu sheegay man acطaa waاtaqaa wasadaqa bilxusnaa abaalmarintu waxa weeyaan fasanuyasiruhu lilyusra aayaadka qaabkay u dhacayaan haddaynu fiirino ilaahay tabaaraka wa tacaala ko wuxuu ka dhigay man acطaa maxaa la dhiibayaa intee ileeg baa la dhiibayaa iyaa la siinayaa dadka la siinayaa waa dad nooceeye oo sifaad nooceeye leh midna ilaahay tabaaraka wa tacaala ma sheegin maxaa loo sheegi waayey waxaa loo sheegi waayey wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay wax yar haddaad dhiibtid inaad manactaa noqotid wax weyn haddaad dhiibtidna inaad manactaa noqotid wataqaa u imow ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadana sidaas oo kale ayuu ka dhigay maxaa la yska ilaalinaya wixii xunba oo dhan baa la yska ilaalinaya taasi marka waa qaybo qaybta koowaad weeyaanoo fasanuyasiruhu lilyusraa maxaa lagu fududaynayaa inaad bini'aadanka wax tartaan lagu fududaynaya waxaa kaloo lagu fududaynaya oo qodob labaada adiga ayaa xaajaadkaaga iyo baahiyahaaga lagu fududaynaya saddexda shay haddaad samaysid acطaa waاtaqaa wasadaqa bilxusna taadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kuu fududaynaya oo xaaladaada adduunyo ayaa mid yasiran ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dhigaya xaaladda aakhirana waa laguu fududaynaya saddexdaa shay marka haddaynu ka faa'iidaysanno oo sida hadda gabdho ay uga faa'iidaysteen oo kale uga faa'iidaysanno ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu beerayaa inaad noqotid mid dadka u adeega intaas haddii aan ka soo gudbo waxaan ku darsan lahaa intaas kol haddii haweenku ay diyaarinayaan raggii dagaalamaaya ay diyaarinayaan waxay diyaarinayaan waa qaalibkoodii waa qoloftoodii ayay diyaarinayaan waxaan u dardaarmi lahaa inay qalbigoodana diyaariyaan qalbigooda sidee u diyaarinayaan haddii ninkaaga culayska aad ka yaraysid markuu kaa maqan yahay ee suquurta uu ku jiro eed ogtahay inuu xaalad haysato aad warka iyo culaysada yaalla aad ka fududaysay qalbigiisaad diyaarisay ninkii qalbigiisu uu diyaargaroobay qaalibkiisuna uu diyaargaroobay waxbuu taraya waxaa la rabaa marka ragga qalbigooda inaad diyaarisaan ayaa laydinka rabaa qodobka labaad ee aan dardaarmi lahaa waxa weeyaan in awlaadda la hayo la tarbiyeeyo ayaan dardaarmi lahaa oo weliba lagu tarbiyeeyo oo lagu barbaariyo caqiide saxiixa oo saliima lagu barbaariyo intaasaan kusoo gebagabaynayaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaa kadib waxaa hadal ka qaatay nabadoon cilmi xuseen oo ka mid ah waxgaradka ee walaalayaal wixii la dhihi lahay waa la yidhi sidaas awgeed hal noqdo waxay tahay waa waxaad samayseen walaalayaalow gabdhaha muslimaadka ahow oo ah infaaq fii sabiiliillaahi inaad mataqaanaa ilaahay dartii aad mataqaanaa infaaq u keenteen intuu doona ha la ekaado malaayiin ah badan fara badan khayr badan ayaa la ii sheegay inaad keenteen oo aan la soo tirakoobi karin uuna tala gasheen walaalaha suquurta jooga khayr allah idinka siiyaan leenahay halkeedana ha laga sii wado intaas waxaan idin leeyahay idin dardaarmaya oo dhammaanteen nafteen u dardaarmaya nin walbow ama gabar walbey meeshaad ka hayso ka giiji gabadha iyo ninka qabaa waxay isula misaal yihiin loor raashiin ah oo gaari la saarayo howshoodoo dhan waxay tahay loor raashiin ah oo gaari la saarayo uu ninkii qaadi waayo dhinaca qabatood isla saartaan howshiinoo dhan adiga ninkaaga intaas weeyaan nooc kastay u taal carruurta kori asigu wax badda ha qaado biyaha soo dhaami asigu mataqaanaa adigu waxaas qabo dhammaan loor aad wada qaadaysa waayo howshiinoo dhani sidaas awgeed walaalayaalow hadalka badin mayno waxaad garanaysaan umbaan idin xasuusinaynaa annagu idinkamana caqli badnin idinkamana cilmi badnin waxaa samaysaan ragga idinka maqan dhiiri geliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib haweenka ayaa ka warramay hadiidaha ay bixinayeen bismillaah anaga oo ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan kunyi barow waxaan halkan ka direynaa hadiyad aan ugu talagalnay mujaahidiinta inay ku gaarto furumaha hore ee jiidda ee ku- ay kula jiraan cadowga dagaalanka inaan ka dabageeno waxyaabihii ay kula sii dagaalami lahaayeen cadowgeena waxyaabaha aan wadno waxaa ka mid ah oo aan soo sameynay buskut toddobaatan iyo afar loor ah caagado laba boqol iyo labaatan ah go-oyaal laba boqol labaatiyo kow xabo ah timis konton iyo saddex kartoon ah buumooyin lixdan iyo saddex xabo fanaanado oo ay dhaxanta ka gashtaan oo ah afartan xabo cimaamado konton iyo shan xabo macawiis lixdan xabo shaatiyaal labaatan xabo shaambo afar kartoon cataro toddoba kartoon shanlo laba kartoon saabuun ay kusoo qabaystaan xargo tiradooda ay dhan tahay soddon xabo oo aan jecelaha lagu soo xiro soddon murtad ilaahi subxana watacaala hanoo aqbalo ilaahi raxmaankaana waxaan ka weydiisanaynaa inuu noo aqbalo juhdiga aan bixinay anagoo tadbiiqinayno jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum ayaan tadbiiqinaynaa allah subxana watacaalaana hanaga aqbalo dhowr fariimood ayaan rabaa inaan halkan ka diro fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro mujaahidiinta waxaan ku leeyahay mujaahidiiney ha isdhihina garabkiina waa cillo waa idin garab taagannahay waxaan ku garab taagannahay hiil iyo howl allah subxana watacaala wuxuu amarkiisa ayaad qaateen annagana waa in kula jirnaa guryaha ad soo tagteenna waxaa waaye insha allah tacaala kheer ayaan kaga dambeyn doonaa caruurtiinana kheer ayaan ku tarbiyan doonaa insha allah tacaala fariinta labaad waxaan u dirayaa cadowga khaas ahaan soomaalida ugu madaxda yahay garguurte waxaad qaateen sharaf daro waxaad qaateen guuldaro allah subxana watacaalana waad ku caasiseen dalkiinana waad baabi'iseen ilaah subxana watacaala ka xishooda ilaah subxana watacaala ha idin hanuuniyo hadduu idin hanuunin waayana allah ilaah subxana watacaala ha idin baabi'iyo intaasi kadib waxaan wareysanay qaar ka mid ah haweenkii hadiyadaha soo diyaariyey si aan u ogaano shucuurtooda bal ka waran alaabtaasi maxay yihiin maasha allah waxaan halkaani ku wareejinay maanta agabyo kala duwana ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya furmaha hore ee dagaalka waxayna isugu jiraan buskut timir dhar anoo soo koobaya sidoo kale waxaa ka mid ah agabkaan wareejinay maanta xargo loogu talagalay in murtadiinta ama gaalada lagu soo xirxiro insha allah oona loogu keeno walaayaadka islaamiga ayagoo jeebeysan maxay tahay ujeedkaad u bixinaysaan alaabtan faraha badan ujeedkaan u bixinayna alaabtaas waxay tahay awalan waa waajib alla subxana watacaala ina saaray oo calaa kulli muslim waa muslimatin ku waajib waa fardulcayna maanta jihaadka jidka allah subxana watacaala lagu jihaado waa acmaasha mid mida ugu fadliga badan waaye marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa intaas in ka badanna inaan ku garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta waa tahay wareen kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya bismillahi raxmaani raxiim waxaa la ydhaa umurayaan baa la ydhaahdaa umurayaan waxaad kamid tahay dumarka muslimaadka ee ku nool magaalada kunyibro islamarkaana maanta galabtan halkan ku wareejiya hadiyado kala duwan ugu talagalay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab bal ka waran waxaad wareejiseen maxay yihiin marka hore bismillahi raxmaani raxiim waxay yihiin buskud toddobaatan iyo dhowr oor oo buskud ayaan dubnay waxaan dubno waxaan kaloo samaynay maad aragtana caaga laba boqol iyo afartan iyo wax la jiraan bixinay waxaan bixinay macawiisyaan bixinay waxaan bixinay waxaan bixinay maxaa cumaamadaan bixinay waxaan bixinay maxaa nanay buumooyin baan bixinay go-yaal baan bixinay xarkaan bixinay gaalada lagu qabto murtadiinta lagu soo qabto iyo gaalada caddaankaaba ayaan bixinay saasaan u bixina waa gartay intaas dhan ayaad bixiseen maxay tahay ujeedkaad u bixiseen alaabtan ujeedkaan u bixina waxa weeyaan ilaahay dartii bay naga tahay annagoo doonayna inaan maxamed jihaadka kala qayb qaadano walaalaha furinta ku jira saa darteed waxaan doonaynaa inaan anaguna dhinaca ayaga ka jihaatino oo gaalada maad aragtana lagula dagaalamo oo mujaahidiintu inay marnaba baahanin biyo iyo maxaydana baadba-ayno uba baahanba annagu waan garab taaganay meel kastaan ku garab taaganay insha allahu tacaala saasaan u bixinay walaalaha gabdhaha waxaan odhan lahaa walaalaha ah kasoo qayb qaata meel kasti maraakiista imaada waxama caagadaha diyaariya ayaan odhan lahaa buskudiyada nala duba wax kasta nala diyaariya insha allahu tacaala waxna inaad barataan cilmiga barataan jihaadka inaad ka qayb qaadataan dhinaciina kaalintii inaad ka qayb qaadataan ilmihiina ku barbaarisan jihaadka ayaan odhan lahaa bal ka waran shucuurkiina ku aadan alaabtaad bixinaysaan shucuurteeda aad iyo aad horta u kacsan tahay maasha allah maadaama oo mujaahidiinta gabdhaha ay garab taagan yihiin oo mar kasta ay maxay hatay buskudka iyo wax kasta iyo timirta iyo wax kasta ay u baahan yihiin ay u samaynayaan shisheeya kasoo duulay dadka waxaan- dalkayga waxaan leenahay maxay ahaatey dalkayga een, annaga een, garab taagan marnaba een, hadafka aad leedihiin insha allahu tacaala ma idin een, suuro gelayo een, maadaama uu mujaahidiinta ilaahay een, uu ku difaacayo mar kastana annagaa difaacan dhulkayga marna badayada iyo dhulkayga marna heli maysaan hana ku riyoonina marna heli maysaan insha allah gabdhaha towxiidka qaatee tusaalaha leh gabdhaha towxiidka qaatee tusaalaha leh tilmaamaha fiican taariikhda meelka galay tilmaamaha fiican taariikhda meelka galay baraada qaatay diintooda barax tireen allah barakeeya gabdheheena baariga gesiyada towxiidka salahan gaara waanu diri gesiyada towxiidka salahan gaara waanu diri haddana hal yaroo dardaarana waan ku dari walaalisku duubniba dowlad lagu noqdaa dulqaadkiiyo sawirku ruuxay degeenohow digriga rabbi iyo ducada ka daalinabid rajee naxariista rabbi iyo rumaysanow risaalada nebiga abidka ku raalli noqo xasan gurguurtana fariin gabaniga gee adag gumowdo adaa diinta geeska maray aday gaalada qarmuun gacalka yihiin aduu guriga boo goob cidlaa fadhiya wargaalku wuu gurigiigeenna wuu ka tegi raggii go'aamadaadka way ku goobayaan guriga madaxtooyadana waa lagugu geli inay ku gowrici rabaan bay go'aansadeen ee adigu gablamow garaad ka miyaad laday وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام hagaag madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu doonayo inuu caburiyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada isbahaysanaya ee kasoo horjeeda siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan wuxuu fagaare ka sheegay arrintan iyo tafaasiisheeda marka madaxweynuhu waxa kaliya oo oo kugu dhiman waxay tahay sharciyada haysato inaad derbi u bedesho kaliya oo sida hadda aan maqlayno xogta magaalada waxaa jira ciidan la diyaariyey oon saddexda ciidan ka mid ahayn oo toban kun ku dhow oo loola baxay special force oo saraakiil gaara loo magacaabay oo la yidhi hubkana waa lagu dhigayaa dadka afkaartana diidanna waa lagu dilayaa ma haysataa xabada go-aada toban milyan kaa soo horjeeday ma filayo inay yaalaan xataa waddan ha ku daalin marka qofkaad disho iyo qofkaad eh, yacni dhibaato shacab darro u geysato waxaaday boorayaan waa laakiin hadda kuuma sheegayaan kuwa kula jira hadhow towxiidii doona waa u sheegnay waa naga diiday isagaa gardaray isagaa yeelay isagaa ku adkaystay hadda xanta suuqa taalo markaan saaxiibada aragno noo sheegan waxay waxay yidhahdaan war aduu midinka saa kula tilsha markaan dhan waxay naleeyihin may may may wuxuuna yidhi aniga anigu aan is eedo haddii runtaa yaday tahay haddayba saas nagu yidhahdaan habeen dhaweed magaaladan waxaa jiray barnaamij oo uun kulle xaflad dhalinyara dhiganaysay dowladdu waxay soo dejisay amni dartii inaan loo qaban karin hadda waa hal hotel xafladdaas waxay u baqataa la yidhi amniga dartiis fa kayf marka eh, dad isdiidan oon heshiis ahayn doorasho loo qaban tegin meeqa miidaa ka dhacaysa garsoorka iyo cadaaladda aan nimaadno shalay yaa asaastay hanti dhowrkii iyo garsoorkii aa isku dhig garsoorkii waxay soo qoreen warqad hanti dhowrkiina wuxuu yidhi maxkamadihiiaba lacag dhacay waana laga qaadi la-ay in lala xisaabtamana dowladaha diidan war ha- barnaamij halkaas maraaya ee hay-adii maaragta maaliyadda iyo sharciga is- yacni mas-uulka ummadda uga ahay ayaga isaastaan saxaafadda la kala hadlayaan waa inaad fahamtaa waktigu inuu soo yaraaday marka markay halkaas marayso Een, mar haddii ay halkaas joogto kuma kuma daawey kartid yaan la shirin yaan la isku imaan qofka fikir duunaa kartaa ma jirto ma ku daawey kartid dowlad goboleedaa maqan dadkii soomaaliyeedaan iskaga fikirahayn waxaa sida adiga wax u rabto ilaa hadda odaytinimo xataa waa lagaa la-yahay oo dadka loo fadhiisato ilaa siyaasaddu wax kale maaha waa inaad ku qanciso qofka waxaad aaminsan tahay haddaad cod ka rabto odaynimo xataa lagama hayo dowladnimo iska dhaaf siduu marka isagu markii hore dhigi jiray anoo qaar ka reebaya waxaan lahaa ciidamadayna haddii xasan dadka soo dilo in yidhaa warqadna sii dhah na dila markaas daartaa idankoo warqad wata oo hadhowti iska leexin kara askarigu amru qaata damca laakiin haddana wax xaqu leeyahay qofku soo xiraayo ama soo dil la yidhaahdo hadda soo dil meela ku jirta maba ogi aniga laakiin hadday huri weyso mas-uuliyadda iska wareejiya waxaa dhahdaa diyaar madaxweyne amarka waan qaadanayaa laakiin waa inaad siisaa warqad falkaas hadduu dhaco waxaa ka dhashaa hadhowta aniga saameyn ugu yeelanayn intaas intaasaa kugu filan askariyow anaga waa ognahay hadda in oo la abaabulayo wax noocaas oo hadda isu imaadka isu imaad waaba diidnay maxay saana ku dhacdo taladaad lagu maqayn waa ognahay annaguna berri aan kusii ballansana iyo berri dambe mid kale kuwa kale marka waa daalin madaxweynuhu askartana taasaan leeyahay madaxweynena taasaan leeyahay shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay wax la diidanayaa doorasho maaha waxaan rabnaa awooddu inay shacab- shacabka ku noqoto xisbiyaan u samaysanay laakiin waxa la xisbiyada dhammaad waad kuwa la- shir markatina leeyahay hoteeladii la furtay ganacsiga loo furtay oo weliba qaarkood ku xisaabtama sanadaha ugu dambeeya doorashada doorashooyinkana waad arkaysaan waatan la xiray oon la tegi karin فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم barnaamijka dhuuxa ayaan dhex maquuranaynaa wilaayadii islaamiga ee mudug iyo beesha habargidir ayaa qaatay kulan muhiim ah kaasoo ka dhacay magaalada jowlo kulankan ayaa loogu hadlay sidii beeshu usii laba jibaari lahayd dagaalka deegaanada ay degto loogu sifeeyo ciidamada dowladda federaalka ugu horreyn kulanka oo ay xaadir ahaayeen afarta salaadiin ayaa waxaa ka hadlay nabadoon cali siciid kaasoo ka warramay qodobadii kulanka ka soo baxay Ee, maanta ay tahay taariikhdu toban iyo afarta bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaa meeshan ku shiray beesha madar kicis waxay ka tashanayaan danahooda adduun iyo kuwooda aakhiro ayay ka tashadeen waxay ku heshiiyeen inay garab iyo gaashaan u noqdaan ilaahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa inay garab iyo gaashaan u noqdaan ay ku heshiiyeen iskana difaacaan cadowga ku soo duulay diintooda iyo dalkooda iyo deeqa ilaahay siiyaba saddexdii sanoo soo dhaafnay iyo afar sano kasii horreyday iyo afartii kale sano kasii horreyday dhibaatadii ay nagu wadeen xasan gurguurta iyo wixii macnaha ku hadaf ahay ayaa mar kale waxaa laysu soo kaashaday sanadka u haray baktigiisii uga haray inay mar labaad kii jawaanka faaruqa naga buuxsadaan jawaankii marka faaruqa ka ahaa inuu ka buuxsado oo bi- hal sanada u haray kuna adeegto dadka wax magaratada oo beeshan iyo beelaha kale muslimiinta soomaaliyeed ka dhashay dadka inuu ku adeegto asagoo camiil gaalo weeye maraykan iyo yuhuud iyo etoobiya iyo kenya ku adeegata qof isku filan ama maxaa lagu abuuray garfahmaya ma aha waxaan leenahay sanadka u haray xasan gurguur ilaahay ha u tooba keenaan leen ilaahay ha u tooba keeno waxba guula kama keenaye waxaan leenahay naftiisa ha difaacdo ilaahay ha u tooba keeno subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka wax ilaahay difaacayo oo ilaahay wato cidna ma dumin karto waxaan leenahay kuwa doqmaha oo aan- annagu qabiilka aan ku abtirsano madar kicis la yidhahdo ka dhashay oo owrka ugaareed u ah xasan gurguurta iyo gaalada kasii dambaysa waxaan leenahay haddeeraan daadgurayntiina iyo ninka la yidhahdo raadintiina iyo rafaadkiina iyo towxiid uqabashadiina ku baaba'nay oo wakti nooga luma qarash nooga dhammaaday markaan intii ka dambayda dhib dambe gacmihiina ku raadsanina milan ha raadsanina balaayo aanan waxba ka qaban karin dad muslimiina oo ilaahay kitaabkiisa difaacaya oo ilaahay kitaabkiisa isagu uu sheegtay inuu ilaashanayo soo dejiyey ilaashanayana ha isku dayinina inaad ilaahay kitaabkiisa aan- aan dumanaynaah oo sha- sharca ku dhaqanka aan baabiinayna inaad tiraahdaane waxaan idin leenaha nafta xumoo tiina ilaashada waa idin baaqaynaa kuwii hore uu jira waxaan leenaha ka soo bax kuwa hadda markaan nin kale wax loo gunguntayo macawisaha oo cari gedida loo soo gadaayo macawisadii loogu magacaabayana waxaan idin leenaha ilaahay idin abuuro ka baqa haddaad diiddaan soo maaha waxaad mari doontaa meesha kuwa idinka horreey mareen dadka dhalay dadka oo dadka noocaas soo daysanaya ee markii mid lagu dhago oo so- jeegada la qabto mujaahidiintu qabtaan dhahaya haddee hebel yaa hadda oday ka ahay hebela oday ka ahay weer hebel oo wiilaa lala tegey hadda ceshada markaan gacanteedu ku jiraan ceshada haddaan ilaahay kitaabkiisa aadna wax ku tarayn nabadgeliye haddaad nabadgeli weydaanna adinkoon kitaabka waxba ka bedeli karin aad xabad xabad u leen doontaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay gacmaha mujaahidiinta idinku cadaabo dadka murtadiinta oo ilaahay diinkiisa ka laabtay oo diinta ku dhashay oo qur-aanka la baray oo macalimiintoodii joogaan ee ninka la yidhaahdo inta loo soo geliyey mara barabarale la yidhi waxaad tihiin eh, gorgor ama waxaad tihiin goodir ama dabagaalle ama eh, haramcas wax ka jira lama arko wax ka jira lama arko magacyada la idin soo bixinayaana magacyada aad ku kadsoomaysaan waaye waxaa idinka soo horeeya haddaad ninka la yidhaahdo gorgor tihiin iyo haddaad dabagaalle tihiinba libaaxa idinka soo horeeya libaaxa idinka soo horeeya insha allahu tacaala ilaahay wuxuu idinku cadaabi doonaa gacmaha mujaahidiinta oo ninka la yidhahdo dadkii noolaa iyo kuwii dhintaba aan wax ka fakanayaa jirin oo gaalada baktiday oo ninka la yidhaahdo gaalo bakbaktiday in u sujuudo keenay oo ad arkaysaan qad- qadadka ka arkaysaan isagoo fooraro gaal wad- gaal dulloobay oo baktiyey oo haddana gabal habray yahay u sujuudaya ilaahay idin abuuro inta ka baqdaan mas-uuliyadda aad u dhiiba leedihi mas-uuliyadda loo dhiiba madaxweynaha leedihi madaxweynaha qofkii yidhaha ilahay waa ku cadaaba hadduusan ka- ilahay u taba keen madaxweyne ma aha shaydaan waaye masiibo naga dhalata weeye magac waa nala sheegtaa laakiin nagu nuuc ma aha maraykanuu u joogaa maraykanuu adeegsimo u yahay asagu u shaqeeyaa mujaahidiinta meel kastay joogaan muslimiintana ilaahay waxaan ka baryaynaa nasriga degdega ilahay inuu siiyo intaa kadib waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon cabdiraxiin bacadow iyo nabadoon cali maxamuud maalin waxaan rabaa inaan mahad celiyo kasoo qaybgalayaasha shirka hadday yihiin culamaa u diinka odayaasha dhaqanka dhallinyarada ganacsatada dhammaan kasoo qayb gashay shirkan wadatashiga ah ay soo qabanqaabiyeen beelweynta habargidir ee ku nool ee gobolka mudug waxaan leeyahay kasoo qaybgalkiina jasaakum allahu khayran wajasaa axsan ilayk ee miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ee waktiyaad bixideen meelo kala duwanaad kasoo tagteen ee waktiga lagu jiro adag awgiis shirka maanta meeshan loo fadhiyo walaayada mudug degmada jawle aan maanta u fadhino annagoo ah ee beelweynta habargidir ee ku nool gobolka mudug waa wada tashi aan ka tashanayno danaheenna midka aakhiro iyo midka adduunyo intaba ah ee intaa kadib waxaan soo saarna bayaanaad bayaankaas marka aan soo saarayno oo aan ku hadlayno cid kasta oo khuseeyo waxaan rabnaa sida ay tahay inay u qaadato lamber kow marka koowaad waxaan leenahay xamladii oo soo qaaday ninka la yidhaahdo xasan gurguurte ay ka dhiman tahay saddexdii sano bisha hadda fooda nagu soo hayda soonqaadka ah ee uu ku jabay ead og tihiin amaan ognahay een, meel kasta oo la isugu tegey ama uu wax ku aruuriyey inuu ku fashilmay iyo baabi'intii ummadda soomaaliyeed oo mar mar afraad iyo mar saddexaad wuxuu rabaa inuu soo abaabulo taasaan wax rabnaa inaan uga digno dadka aan wakiilada ka nahay ee ilaahay na makaniyey dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinkeenna inaan uga dignaan rabnaa ninkaas waxba reebi maayo nin wax reebaa ma ahan waxaad ogtihiin kumanaanka hadda ee intii uu isagu lacagta aruursanaya ku baaba'day hooyooyinaa dhalay guryay ka maqan yihiin ilmay dhaleen waa agoommo ee iyagu naftoodiiay ku waayeen oo hadda aaqrona ma hayaan adduunyana waa dhaafeen een, isagu marka inuu dhiigga dadka ka ganacsado uu diyaar u yahay dadka marka laga ganacsanayaan udegaynaa waxaan leenahay ka waantooba ee, dhagarta iyo khayaanada ee, reer galbeedka laydinkaga gadanayo iyo maraykanka iyo yuhuudda ka waantooba waxaan kaloo u baaqayaa dadkii hore loo marin habaabiyey wixii dhintay waa dhinteen soomaalidu waxay tidhaahdaa caano daatay dabadooda la qabtaa caanuhu hadday kaa daataan oo haruu baalka weelka uu kaa dhaco wixii weelka kugu soo hartaa lagu dhagaa ee wixii daatay waaba daateen wixii dhintay waa dhinteen waxa nool waxaan leenahay ilaahay u soo laabta toobad keena ee dalkiina iyo dadkiina iyo diinkiina ku soo laabta dadnimadiina ku jirta ilaahay caradiisa aad uga badbaadaysaan een, haddii aad diidaan waxba iskuma nihin waxaan idinka nahay beri wax galgacaltooya iyo walaalnimaha naga dhexeeya ma lahan laba qaanadoodaan kala gadnay qaanada xaqa iyo qaanada baadilkaan kala gadnay baadilkaas aan idinkaga digayno ilaahayna uga soo laabta kana toobad keenaan leenahay dadka la marin habaabiyey oo maanta waxa weeye laga rabo carituurka in laga dhigto saasaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, salaan bacdigeed meeshaan maanta waxaa isugu yimid dadka loo yaqaano madar kicis iyagoo ka tashanaya maslaxadooda diimeed iyo sidii ay maaragtay cadowgooda een, isaga difaaci lahaayeen oo wax isaga dhihi lahaayeen Een, waxaan marka sheegaynaa go-aankeennii iyo wixii naga soo baxay annagu waxaan nahay dad muslima ilaahay baa muslimnimada maaragtana siiyey isagaan kaga mahad celinaynaa muslimnimaduna sheegasho kaliya waxba kuma gasho waxay rabtaa in laga dhabeeyo oo waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa lagu bixiyo naf iyo maal meel kastou joogo ama murtad ha noqdo ama ha noqdo maaragtay macawisley murtad kala noqday ama maaragtay gaalo caddaana ha noqoto waxaan dhegahooda ku shubaynaa inaan maaragtay dagaalkooda uu xaq nagu yahay inaan ilaahay ku raalli gelinayno inaan dhiiggan iyaga ku bixinayno marka gaalada waxaan u sheegaynaa iyo murtadiintooda iyo macawisleydooda oo aan sugaynaa dagaalkiina soo dhawaadaan idin leenahay ilaahayna wuxuu idinku halaagi doonaa gacmaha mujaahidiinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoonnada kale ee ka hadlay kulanka ayaa ballanqaaday inay door weyn ka qaadanayaan dagaalada dhulka ay beesha degto loogu saarayo ciidamada dowladda federaalka waxaana munaasabadda soo xiray waali wilaayada islaamiga ah mudug sheekh xasan abu xamsa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin allah tabaaraka wa tacaala aan mahad celinaynaa uma waan mahad celinaynaa beelooyinta madarkicis raab garashadooda iyo gurmadkooda ay u sameeyeen diinkooda iyo dadkooda iyo magaranaysaa cirdigooda iyo sharafkooda garashadooda ay ku difaacanayaan walaalahooda mujaahidiintana ay ku garab siinayaan waa soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa waana hambalyeynaynaa jasaakum allahu khayran shirkeennii noo soo socday na insha allahu tacaala halkaanaan ku gebagabaysanaynaa biidni illahi tacaala waa soo dhoweynaynaa go-aamadii aada gaarteen iyo ma garanaysaa wixii ka soo baxay qaybna ka ahaydeen maantay siraaca socda ee u dhexeeya kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo baybalka u dhexeeya masaajidka iyo kiniisadda u dhexeeya gaalka iyo muslimka mu- muwaxidka u dhexeeya kolley maanta meel dhex oo la taagnaadaa ma jirto kufrigu hadduu madow yahay iyo hadduu caddaan yahayba wuxuu isu bahaystay in uu la diriro diinta iyo ehelkeeda wuxuu isu bahaystay in la barakiciyo la baabi'iyo muslimiinta meelay joogaanba waxay u heleen caamiliin muuqaalka nooga eg magacana nala sheegta hadday carab yihiin iyo hadday acjab yihiinba ballanqaad baan haysanaaoo allah baa noo sheegay walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe waxaa iska leh kuwa muslimiintaha iska leh hal midna lama raadinayo kitaab iyo sunno wadaad boodo iyo mid dhaca iyo mid meel dhexa taaganba kasoo heli mayaan gaal iyo muslin mid ah oo heshiis ah oo gacanta ishaysta dhan ay ka dhexayso lasoo heli maa ma jirto lasoo heli maa siiradaadaan kasoo helayn kitaabkaadan kasoo helayn qur-aanka kariimka ah sooma helaysid raadi adigu allah baa noo sheegayo wargaaladu inka raali noqon maayaan yuhuud iyo nasaara ilaa ma garanaysaa ay inku qanciyaan waxay ayagu diin ka dhigteen oo beenta ah oy uga hor yimideen ilaahay kitaabkiisa uga hor yimideen ku- ku diidayaan ilaa ay adinka inku qanciyaan ilaa ay inka saaraan diintiina muslimiintana waxaa u taallo ilaa fidno la waayo adduunka fidno laga waayo ummaddu ay waxidayso allaheeda ay waxidayso inay dagaalamaana u taallo muslimiintana muslim waxaa u yaallo inta fidno adduunka laga weynaayo seefta inuusan dhulka dhigin gaalada la guro la gaagaabiyo ayaga oo dullaysan oo gacantooda jisyada ku wada ilaa ay gaaraan allah wuxuu yidhi gaalada la dagaalama anigaa gacnihiina ku cadaabaya anigaa hoojinaya anigaa adinka inuu guul siinaya adinka dagaalama asbaabta bis la imaada waxa aad ku dhigtiin oo gacmihiina ka dhasha quluubta muslimiinta yaan ku shaafinaynaa annaga waxaana laga rabo asbaab uun baana laga rabaa guushu ilaahay gacantiisay ku jirtaa annaga toosnaan baa nalaga rabaa amarka alle inaan qaadanaa nagala rabaa insha allahu tacaala aniga waxaa ii muuqdo guud baa ii muuqata muslimku inuu guulaystay aa ii muuqato calaamaadkeeduna waa muuqdaa gaalo waa jabtay dhaqaale ahaan waa u jabtay siyaasad ahaanna waa u jabtayo waagii horo dagaalkeedu muslimiinta ku wajahnay maanta ayadaa isku wajahan gaalo waa jabtay horta intaa ogaada hoosta ka xariiqa ilaah baana nooga filan allah baa nooga filan maanta laakiin gaala waa qooq furtay ee ogaada kuwa doqomada ah ee owrka ugaareeda ee annaga naga dhashay fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay war ilaahay u toobad keena war odayaashiina baaqooda dhegaysta war odayaashiina baaqooda dhegaysta allah u toobad keena moorada eeyaadood gasheen ka soo baxa baaraka allah fiikum waa soo dhoweynaynaa go-aamada aada qaadateen garabkiinaan nahay sida ma garanaysaa aada duubka u xirateen oo annagana hore noogu xiriray waana iskaashanaynaa insha allahu tacaala waxaa noo ballana diinteenna iyo cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo deegaankeenna inaanan ogolaanin dullaal nacas ahoo annaga nagu abtirsada inuusan qolo kale ka gedin uusan dullaal ka noqon oon ka difaacanno sida go-aamadaba aad ku soo saarteen taasaa noo ballama jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee, xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa canabka ama miraha canabka ka mid ah khudrawaadka ama fawaakiihda Ee, runtii canabka ee, waa miro aad iyo aad u macaan badan ee, waxaana ka buuxa nafaqo aad iyo aad u muhiim ah Ee, wuxuuna soo go-aa inta badan xilliga xagaaga ayuu soo go-aa Ee, vitaminaadka ama waxyaalaha laga heli karo miraha canabka waxaa ka mid ah ee, potassiumta macdinta nooceeda inay aad ugu badan tahay Ee, maadada ee, cusbadana ay markaasi ku yar tahay Ee, maadada carbohydrateska ama tamarta ee, ay ku badan tahay iyadana brotiinka sidoo kale ay ku badan tahay vitaminiska noocyada c iyo e inay ku badan yihiin magnesium inay ku jirto Ee, runtii ee, vitaminaadkaas iyo macdanahaas ayaan ka heli karnaa ee, canabka Ee, shaqooyinka marka ee, markaas jirka bani aadamka haddii la isticmaalo uu u qabanayo ama uu u fiican yahay isticmaalkiisa waxaa ka mid ah ee, wuxuu hormariyaa habdhiska difaaca jirka wuxuuna u wanaagsan yahay dhiska jirka ee, si joogto ah Ee, habdhiska difaaca jirka waa unugyada w b c ga r b c iyo plateletska inay markaasi ay jirka difaacaan oo had iyo jeer ee, ay ka hortagaan waxyaalaha soo weerara Ee, sidaas daraaddeed marka waxay u wanaagsan yihiin marka Een, mar kastaba habdhiska difaaca jirka ayay u wanaagsan yihiin Ee, sidoo kale waxay ka hortagaan cudurada ku dhaca kansarka maqaarka ku dhaca Ee, sababtoo ah waxaa ku jirtaan dhaanay xaddi badan oo antioxidant ah antioxidant ah mar kastaba ee, waxay ka hortagtaa een, anti maarata free radicals waxa la yidhaha waxa soo weeraraya jirka ama qaarka soo weeraraya ayay mar kastaba ka hortagtaa antioxidant waaye Ee, sidaas daraaddeed marka ee, canabka marka ee, waxaa qani ku ah marka maadada antioxidant ayaa aada ugu badan Ee, sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa wareega dhiigga ama hypertensionka dadka dhiigkarka qaba ayuu hoos u dhigaa Ee, wuxuu sidoo kale ka hortagtaa dhammaan ee, cudurada ku dhaca wadnaha iyo qulqulka dhiigga ku dhaca ayuu hoos u dhigaa wareegaas dhiiggaasuu raacaa islamarkii wuu yareeyaa Ee, sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa madax xanuunka iyo migraynta xanuunka joogtada ah ayuu hoos u dhigaa islamarkaasna wuxuu yareeyaa cudurka alzheimers disease la yidhaahdo ama asaasaqa xusuusbeelka cudurka la yidhaahdo inuu hoos u dhigo uu yareeyo Ee, islamarkaasna uu u fiican yahay dhe- dheefshiidka bani aadamka inuu horumariyo socodsiiyo caloosha ay socoto ee qofka calooshiisa aysan istaagin Ee, kulamaa shaygan uu leeyahay maadada fiberka ama ee, ma- marada jilcisa caloosha oo markaasi ee, waxyaalaha xariga leh caloosha socodsiiya haddayba ku jirto fibertaas ee, shaygaas waxaa xaqiiqo ah marka inuu u fiican yahay ee, dheefshiidka inuu u fiican yahay Ee, sidoo kale wuxuu yareeyaa ee, dufanka dhiigga raacda ayuu yareeyaa hoos u dhigaa Ee, sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa acidka maadada acidka ee kaadida raacda ee, wax soo saarka kaadida raacda ayuu hoos u dhigaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa calool fadhiga maadaama fiberta ay qani ku tahay calool fadhigaas aada uga hortaga sidoo kale wuxuu u fiican yahay tinta dadka ka lunta ama tinta bidda ama badaarta waxaa loo yaqaano ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu bogsiiyaa nabraha qofka oo kasoo gaara maqaarka ama infecshanada ku dhaca lafaha iyo kalagoosyada ayuu u fiican yahay sidoo kale wuxuu hoos kor u qaadaa caafimaadka maskaxda iyo shaqada firfircoonida maskaxda ayuu kor u qaadaa sidoo kale wuxuu u fiican yahay cudurada ku dhaca qulqulka dhiigga iyo wareega dhiigga dhammaan sida aan sheegnayba memoriga maskaxda ayuu kor u qaadaa xusuusta ayuu kor u qaadaa iyo cudurada ku dhaca maskaxda ayuu difaacaa bakteriyada infekshanada maqaarka ku dhaca ayuu difaacaa cudurada kalagoosyada ku dhaca saan soo sheegnayba wuxuu hormariyaa aragtida iyo visionka waxaa loo yaqaano qofka inuu aragti fiican uu yeesho ayuu kor u qaadaa dhibaatooyinka xagga neef mareenka ku dhaca ama bronkitada iyo neefta iyo xasaasiyadda ayuu markaasi dadka ka caawiyaa inay ka bogsoodaan sidoo kale wuxuu yareeyaa cudurada ku dhaca ciridka iyo ilkaha iyo afka cudurada ku dhaca ayuu aada u yareeyaa sidoo kale wuxuu daaweeyaa cudurada kalagoosyada ku dhaca artriska loo yaqaan ama riixda iyo rheumatismada iyo waxa la midka ayuu daaweeyaa aada iyo aada umahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني dhegaystayaal intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي